Suuqyada lagu iibiyo saliid macansarada ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la iibiyo saliidda. Liitarka saliid macansarada ayaa hadda la iibinayaa laba doolar dhibic sideed halkii markii hore uu ahaa hal doolar dhibic sedax. Jergaanka saliid macansarada ayaa hadda maraya konton iyo sedax doolar iyadoo sare u kacan uu sababay dalagyadii sisinta laga samayn jiray saliid macansarada oo sanadkan beeraleyda aysan soo saarin dalag ku filan suuqa maadaama aysan tacbin beerihii iyagoo ka cabsanaya fatahaadaha Webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa saliid macansarada ayaa raadiyo Beerlulo uga waramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo saliid macansarada.
qiimaha maxaa keena anaga liitarka maxaa gadnaa laba doolar laba doolar dhibic sideed nus liitarka maxaa gadnaa hal doolar dhibic afar Ee, maadaama oo haddeer tahna awalna maxay ahaa jirtay hal doolar iyo dhibic labo hal doolar dhibic saddex saasaa gediin hadda hal doolar dhibic afar hal doolar iyo bar laba doolar dhibic sideed liitarku saasaa gadoonaa Waa yahay qiimaha la iibiyo sare u kacan ku yimid saliid macansarada. Maxaa sababay sisintaan qaar noqoto sisintaa xoogo maxaa ku jiraan kuwii ah oo ganacsatada ganacsatada qaadqaadooysa xamar iyo meelahaasoo loo qaado
bismillahi rahmaan raxiim bismillahi rahmaan raxiim waxaa hoos u dhaca keenay ama kor u kaca keenay een, biyo baxaa soo baxday shabeelle webigii shabeelle yaa beelay ku dhiilay ka bacdi sintii waa go'day waxoogoogii hiilaan laga helay yaa naloo keenan ka gadannaa ka bacdi haddana hadduu ilaahay raalli ka ahaado shabeelle hadda waa waa taagan tahay markay soo go'daa laga yaaba inay waxoogo hoos u dhac laga helo aa laakiin intii shabeelle ay maqan tahay sinta kor koray u kici korna hoos ay u kicisaa marka saas laawgeeda ayaa dibdhaca keenay Een, waddankoo biyibax ay ka dhacday waddankoo dhibaatada iska badatay oo lagu kala qaxay alxamdulilaahi ee, hadda saana noogu noogu ru- noogu fiican tahay bu maxaa yeelay hal doolar dhibic afar waaye nus liitarkii liitarkiina laba doolar dhibic sideed waaye saana hadda alxamdulillah waa ku ruf- waa ku fiicannahay bu haddii sin la waa'ane inay kor u kacdaa laga yaabaa Aa, beere shabeelle weli soo mugoyna waa taagan yihiin inay soo go'aan ilahay ka rajaynayna insha allahu sare u kacan ku yimid qiimaha la iibiyo saliid macansarada suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn xoogan kala kulmaya bulshada danyarta ah kuwaas oo aan awoodin in ay iibsadaan